alxamdu lilah tnaa lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam allahuma akrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasin akhlaaqana bilxilm wsahil lana abwaaba fadlika wsur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam الraaximiin rabi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina bifadlika wajudika wanika ya latiif تجب طاعة الأمير ويحرم الخروج عليه تجب waxaa waajibaya iطاacaة الأmiiri amiirka iyo kan madaxda adeecidiisa iyo idaacadiisa wayaxrumu waxaana xaaraana alkhuruuju bixid calayhi cala alamiiri amiirka in lagu soo dulbaxo oo ama dagaal lagula yimaado ama la casilo lama ogola waa xaaraam qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helaya wa adiicu allaha allah adeeca wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca wa uli lmri minkum ulil amri amirka kuwa saaxiibka ah oo minkum idinka idinka mid oo muslimiinta macnaha kuwaasna adeeco oo waa wulaadda weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu man adaacanii qofkii adeeca faqad adaaca allaha ilaahay baa adeecay nebiga qofkii adeeca ilaahay baa adeecay waman casaanii qofkii caasiya anoo nebi moxammedah faqad casa allaha ilaahay baa caasiyey waman adaaca qofkii adeeca amiiri aniga amiirkayga oo macnaha nin amiir oo madaxa oo waddadii saxnayd wax ku wada islaamnimada qofkii adeeca faqad adaacanii anoo nebi moxammedah baa adeecay waman casaa amiiri amiirkayga qofkii caasiya faqad casaanii aniga way caasiyey nebi moxamed rawahu sheekhan wanasaiyu amiirka waxaa looga jeedaa waaliga caamkaa madaxweynaha guud khaliifaha guud iyo kuwa ka hooseeya dhammaan oo kuwa in la adeeco waxay ka dhigan tahay oo kuwa hagaagsana rasuulkiioo la adeecay nebigo la adeecayna waxay ka dhigan tahay ilaahay oo la adeecay can ibni cumar radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu assamcu maqal wa daacatu adeecid ayaa cala almar'i lmuslimi qofka muslimkaa dushiisa ahaatay in samci iyo daaco laga helo alsamcu waddaaca fii maa axabbana macnaha uu ku maqlo kuna adeeco wuxuu jecel yahay maamulkii dowladdu hadda wuxuu isagu jecel yaho la fiican ay la yimaadaan samciya daaca laga rabaa ow kariha ama u dhibsanayaba marka fii maa axabba ow kariha weeyaan wuxuu rabo iyo wuxuusan rabinba assamcu waddaaca laga rabaa maa lam yumar waase intaan la amrin bimacsiyatin xumaan haddii xumaan la amro taa maya oo falaa samca maqal ma jiro walaa daacata adeecidno ma jiro rawahu alhamsa oo waxa weeyaan laa daacata fii macsiyati illaah inama daacatu fi lmacruuf macsida ilaahay cidna laga yeeli maayo hadday amadho laakiin daacadu waa waxa wanaagsan wey waxa laysku yeelayo walilbukhaariyi waxa uu ahaa nebigu inuu yidhi ismacuu maqla shacabkaa lala hadlayaa waa adiicu adeeca wain isticmila haba laydinka caamiliyeel calaykum dushiinna cabdun addoon addoonkaasoo xabashiyon xabashi loo nisbeeyey addoon madow oo xabashiya kaana ra'sahu addoomooda madaxiisa zabiibatun zabiib timaha zabiibka la yahay macnaha nin tima adag oo timihiisu timaha zabiibkaasoo kale yihiin tima adag oo farfadhiya kaasba madaxa idiin noqdee waa inaa maqashaan waa inaa adeecdaan qofka macnaha muuqaalkiisa iyo lama fiirsanayo sida uu egyahaye qaabka wax ku wado ku hogaaminaya unbaa la fiirinaya qof waaliya oo barasaab ama madaxweyne xaqiiraba ha noqda xagga muuqaalkee waxa weeyaan waa inaa maqashaan adeecdaan addoommadu markaa dee madaxnimo maba qaadaan iyo dumarku oo addoommadana looma ogola dumarkana dowladda xilalka dawliga inay qabtaan lama rabo sababtoo ah xilalkaasi wax hadday qabtaan waxaa dayacmaya xilalkii ilaahay ugu talagalay lan yuflixa qowmuhu walow amrahum imra'atan oo la leeyahay macnaha qolo taladooda u dhiibtay oo madax ka dhigtoo doortay imro ama qof dumara qoladaa ma liibaanaan marka waa mas-uuliya oo loogu talagalay inay qabtaan kuwa ragga ah haddii marka dumarku haddii sidaa la yidhi addoommadu qaban mayaan waa maxay midka la leeyahay addoon xabashiyaba ilaa addoon maamulkii maba qabtee ilaa waxaa la yidhaha adeeca oo maqla waa qaayo waxay ka dhigan tahay hadduu doono macnaha mid xaqiiraba ha noqdo sida addoommada waa xaqiira dadka agtiisa qaar uga yihiin oo kale ama maahee lacalla haddii addoonka laftiisu uu macnaha taqallub iyo afgembi ku qabsado dawladda waa la adeecaya kursiga ugu sarreeya hadduu afgembi ku qabsado dhiig daadishadiis baa laga cararayaayo waa in la adeeco dumarku hadday afgembi ku qabsadaan waa la iska adeecaya sida kalese looguma ogola can abi darin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi awsaanii khaliilii khaliilkayga aan jeclaabaa ii dardaarmay sala allahu calayhi wasalam an asmaca inaan maqlo oo u awdiica adeeco kan madaxda ah wain kaana hadduu walow kaana haba ahaado cabdan addoon addoonkaasoo mujadda cala adraafi xubnihiisa la jarjaray addoon xubna jarjaran indhaha iyo lugaha iyo sanka iyo dhagaha iyo meela googo-an yihiinba hadduu doono ha noqdee qofka dawliga inaan madaxda inaan adeeca la yaabo fii riwaaya in numira calaykum haddii laydinka amir yeelo dusheenna cabdun addoon mujadacun la sangooyey aswado oo madow oo yaquudukum idinku hogaaminaya laakiin bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa idinku dhaqayo idinku hogaaminaya faasmacuu maqlan lahu isaga waadiicu adeeca muuqaalkiisa waxba idinkama jiraan rawaahu muslimuun imaamu muslim ayaa wariyey can ibn cabbaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma can inabiy sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi man ra'aa qofkii arka min amiirihi amiirkiisa shay-an shay min amiirihi xaalow ka ahaadayba shay-an arka jaariya majuurka haddii soo hormaraan shaygaasoo yakraahuhu ou dhibsanayo shay oo nacayo buu ninkii madaxda u ahaa ku arka fal yasbir ha sabr yousan ku kicin fa inahu xaal yashaaniya man faaraqa aljamaacata jamaacada qofkii faaruqa oo xili ma garanaysaa dadku say u badan yihiin iyo maamulka iyo waxaas shibran taaka qofkii faaruqa oo famaata dhinta famiitatun jaahiliyatun kaasi waa dhintay dhimashadihiisu waxay ka dhigan tahay famiitatun dhimasho weeyaanoo jaahiliyatun oo jaahiliye ah dhimasho jaahiliyad ayuu kaasi dhintay oo jaahiliga maxaa lagu yaqaana qof maamul iyo madax hoos yimaado maaha jamaaco ma leh waa kooxo kooxo iyo axzaab iyo iyo firqooyin sidaasoo kale ku dhinto ilaa waxa weeyaan jamaacadda islaamka iyo khaliifkoodii iyo wixii buu ka dhex baxay sidaa isagoo aan ku jirin oo ka baxay buu sidaa ku dhintay jaahiliyadnimo dhimashadeedu kale kaasi dhintay weeyaan rawahu sheekhan walimuslimi wa abi daawuuda inahu xaal yeeshaani yustacmalu calaykum waxaa laydinka caamil yeelaya umaraa umaro fa tacrifuuna waad garanaysaan kuwaas laydinka amiir yeelay fa tacrifuuna waad garanaysaanoo ashyaada ay samaynayaan waad ku garanaysaanoo marmar bay ashyaa macruuf oo wanaagsan bay samaynaya waxay leeyahy war ninkaani waxbuu qabto waa nin fiican wa tunkiruuna marna waad inkiraysaanoo xumaan iyo dembi ay la yimaadeen baa ku inkiraysaan marna waad garanaysaanoo wanaag ay la yimaadeen leela waa la yaqaani waa wax saxaan buu sameeyaa leedahay wax sharciya intan sameeya marna munkar iyo shar buu samaynaya waxbay isku dhex wadaan madaxda faman kariha haddaba qofkii naca ninkaawaas sharkiisa qofkii ku naca faqad beri'a waa beri noqdayo isagu beri buu ka noqday waa fiican yahi waman ankara qofkii inkira oo afkaba uga sheego yidhahda xumaan baa samaysa oo uga naseexeey faqad salimasna waaba nabad galay walaakiine labadaas ha fiicnaadeene man radiya al ismu iska dhe dembigu man calaa man qof dushi weeyaan radiya raalli ku noqday wa taabaca iska raacay kaa madaxda ah dembiga iyo xumaanta uu la yimid qofka raalliga uga noqday oo ku raacay kaasaa oo sida hahayal raac ugu noqday oo ugu nacamleeyey kaasaa dembigu dul saaran yahy ee labada qof horo midna macnaha qalbiga ka inkiray oo ka nacay midna afkaba uga sheegay oo macnaha u caddeeyey iyagu waa waa waa fiican yihin midna waa salime midna waa beri'a qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi alaa nuqaatilhum ayaanaan la dagaalamay nimanka mar haddaan wax ku inkirnay dowla madaxda qaala nebi wuxuu yidhi laa maya la dagaalami maysaan maa sallow intay tukanayaan inta ay tukanayaan madaxdiinnu la dagaalami maysaan waa loo diiday intay salaadda oogayaan lama taaban karayo adoo aan la taaban karin waxay la yimaadaanoo xun ama qalbigaad ka nacdo ama ma garanaysa af iyo car gacan baa uga sheegta can xudayfata min alyamaani radia allahu canhu qultu waxaan waa saxaabiga nabigaa sirtiisa hayn jiray yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innaa anagu kunnaa waxaan ahayn bishar waaga hore intaadan noo iman nebi allow shar baan ku jira fa jaa'a allahu ilaahay baa la yimid fa jaa'a allaahu ilaahay baa la yimid bikhayri khayr oo islaamnimada ah fa naxnu annagu hadda fiihi khayrkaasaan ku dhex sugannahay waa islaamnimada ee fa hal min waraa'i daalika alkhayri khayrkaa isagaa gadaalkiisa sharu sharmaya shar baa jiray waaga hore jaahiliye ahayd islaamnimo oo khayraa ka dambeeyey khayrkan hadda aan ku sugannahay shar ma ka dambeeya qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa qultu waxaan yidhi haddii macnaha sidaasay tahay oo khayrkan shar ka dambeeyo hal waraa'a daalika shari sharkaas dambana gadaashiisa khayrun khayr ma ka sii dambeeya qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa qultu waxaan idhi fa hal waraa'a daalika alkhayri khayrkaa dambana sharun shar ma ku sii xiga qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa qultu waxaan idhi kayfa sidee weeye marka ii fasir qaala nebigu wuxuu yidhi yakuunu bacdii aniga gadaasheeda waxaa ahaanaya aa'imatun kuwa madaxa kuwaasoo laa yahtaduuna aan ku hanuunayn bihudaaya aniga hanuunkayga waddadayda ma hayaan walaa yastannuuna bisunnatii sunnadaydana kama sunno yeelanahayaan waa shar wasayaquumu waxaana qumi doono fiihim dhexdooda waxaa qumi doono ka dhex soo bixi doono rijaalun rag raggaasoo quluubuhum quluubtoodu quluubu shayaadiina shayaadiin qalbiyadooda oo kale ay tahay quluub shayaadiinoo fii jufmaani insaanin binu aadan jirka ku jira waxaa meesha kaga muuqda qof muuqaalkiis waa midka madaxda ah haa waa niman madaxa muuqaal binu aadan waa leeyihin laakiin qalbigooda waa qalbi shaydaan haa kuwa macnaha masuuliy mas-uuliyadda sheeganaya madaxnimada sidaasay maanta u badan yihiin haa qalbi shaydaan waxaan iimaan lagu arag iimaaniyaad oo ma garanaysaa cabsi lagu arag oo xishood lagu arag oo ma garanaysaa waxay ka sarriiganayaan aysan jirin bini aadan muuqaalkiisna leh kuwaasay u badan yihiin qultu waxaan idhi kayfa asnacu maxaan sameeya yaa rasuula allah in adragtu daalika haddaan haleelo saxaabi baa nabiga la hadlay maxaan sameeya qaala nebigu wuxuu yidhi tasmacu waad maqlaysaa wa tudiicu waana adeecaysaa lilamiiri kan madaxda iska yeel ha ka hor imaan wa in duriba dahruka dhabarkaada haba la garaaco wa uqida maaluka maalkaadana ha la qaatee fasmac maqal wa adic adeec habaa iga maqaniyo magaranaysaa inta yadi kamaanan heliniyo waxa iyagii baa macnaa meesha ku maqaniyo waxaa ka bax waxa weeyaan iyagoo sidaa iyaga u xun waa hadday doona adiga dhib ha kuu geysan jirdil iyo xabsi dhabarkaadaba ha la garaaco xoolahaadaba ha la qaato ha ka hor imaan maqal oo adeec wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd talzamu waxaad laasimaysaa haddaa qoladaa gaadhi jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda iyo wa imaamahum imaamkooda qoladaas islaamku say u badan yihiin kuwaa ka mid ahaw qultu oo hadday kuwaas macnaha nimanka madaxda xuni kuwaas xukumaan jamaacada islaamka iyo imaamkooda adiguna waxa weeyaan iyagoo ka mid ahaw qultu waxaan idhi fain lam takun haddaysan u ahaan lahum islaamka jamaacatun jamaaco walaa imaamun imaam jamaaca ma jidha imaamna ma jiro meel la yskugu yimaada ma leh qaala wuxuu yidhi faactazil haddaba iskaga dheerow tilka alfiraqa kooxaha tirada badan oo wax xukuma aysan jirin jamaaco iyo imaam madax ay ka dambeeyaan aysan jirin giddigood iskaga tag kullahaa dhammaanta walow an tacadda inaa qaniintid baa allaha ka dhige biasli shajaratin geed salki geed salkis xataa yudrikaka almowta ilaa dhimashadu kaagasoo kaaga soo haleelayso walxal anta aduna calaa daalika taa aa ku dul sugan tahayoo aad geed salki qaniinsan tahay rawaahu alaata qaniinsanaanta waxaa looga jeedaa dee baadiyahaaba kuu nabadgelyo run geed salkiis markaa tegaysa waxa weeyaan kooxahoo dhan inta iska tegtid baadiyaha iskaga baxday dhibaatadaanoo dhan aa ka caradhid marka waxa weeya hala dagaalame marna lama dhihin la dagaal mar hadday macnaha nimankasaa yihiin tukanayaan oo san diinta iyagu ka bixin laakiin firqooyinkan iyo kooxahan iyo balaayadan inay imaanayaan saasaa loo sii tilmaamay can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi man kharaja qofkii ka baxa min adaacati daacada amiirka oo wafaaraqal jamaacata jamaacada faaruqa oo sida loo badan yahay kooxda weyn ka baxa uma maata dhinta maata kaasi waa dhintay miitatan hay-atu dhimasho jaahiliyatan oo jaahiliya dhimasho jaahiliya ayuu kaasi dhintay weya waman qutila qofkii la dilo taxta raayatin calan hoostiis calankaasoo cummiyatin indhala-aan loo nisbeeyey calan indhala qofkii hoostiisa inta ka dagaalama lagu dh lagu dilo calan indhalabau ka hoos dagaalamayo u dagaalamay calankii indhala-aa hoostiisao ku dhintay kaasoo yaqdab u caroonaya lilcasabiyati calanka indhala waa maxay casabiyow ninkaan iyo ana- iyo anaaniyo ayuu u caroodaayoo markaasuu saas usoo gurmadaa wa yuqaatilu waa dagaalamaa lilcasabiyati casabiyana waa u dagaalamaa iyo yaa tolay weeyaan falaysa min ummati kaas ummadayda ka mid maaha waxa weeyaan calan indhala maxaa indhaha ka turay waxa weeyaan waa calan aan xaqa ka fog qof ku dagaalamaya oo indhala-aan buu ka dhigan yahay oo indhala-aantu waxa weeye casabiyo iyo isku jilib iyo waxa unba u dagaalamayaa keliya maxaa saxan maxaa khaldan ma leh tee rabbi loogu dhowaanayaa tee ayaan dembi ah ma leh qaraabanimo iskaga dagaalamaya baadil ba hadduu doon ha ku dagaalamaya mar haddii qaraabadiisu wacato dagaalka haya ay dhahdaan waa horey u ka gelaya kaasina maaha ummadda maxamediyada kaamilka macnaha waman kharaja qofkii ka baxa min ummatii ummadayda waman kharaja qofkii baxa oo min ummati ummadayda ah calaa ummatiina kusoo baxa ummaddu ka mid yahay ummaddoona kusoo dul baxa yadribu xaalow garaacayo barahaa ummadda keeda baariga iyo wafaajirahaa keeda xun waa balaayo laa yataxaasha aan ka xalaal miiranayn min mu'minahaa ummadda keeda mu'minkaa iimaan kale aan ka xalaal miiranayn baari iyo faajir baa dilaya wax arka waa dilhaya walaa yafi aanna oofinayn bidii cahdihaa ummadda keeda cahdiga u saaxiibka iyo ballanta oo kee ah gaalada ballanta laga qaaday oo aan dagaalka ku jirin ee mudimiyiinta iyo mucaaha- mucaahadiintaah kuwaasna ballanta u oofin mayo falaysa mini kaasina iga mid maaha ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof hadde waa dad dadka iska laynaya baari iyo faajir ciday cafinahayaan ma leh can ibni cumar radi allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalama qaala la wuxuu yidhi man khalaca yadan gacanta qofkii ka siiba min daacatin daacada haddee ciddii buu gacanta kala baxa laqiya allaaha ilaahay buu la kulmayaa la kulmaa kaas yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada laa xujata la xaalaysan wax xuja a sugnaanin waman maata qofkii dhinta walxaal laysa fii cunuqi luquntiisana aysan ku sugnayn beycatun wax beyca cidoo mubaayaco la galay oo ma isaga xukunta iyada aysan jirin ayuu dhintay maata kaasi waa dhintay miitatan jaahiliyatan hay-atu dhimasho ama dhimasho jaahiliye ah ayuu kaasina dhintay wax dhaba qofku beeca inuu ku jiro cid ka tirsan yahayoo dowladda iyo maamulka iyo khilaafada muslimiinta uu hoos joogo la mubaayacoodo can carfajata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu nebi ilaahay leeyahay inahu shaaniya satakunu waxaa ahaan doonta hanaatun wahanaatun ayaa ahaan doona sharar iyo sharar hanaatun sharar iyo wahanaatun sharar ayaa imaan doona waa kelimo wax looga kinaayoodo wixii la doono oo la sheegayaa looga kinaayoodo faman araada qofkii doona an yufariqa amra haadihi اlumma ummaddan ee maxamediya amarkeeda inuu kala geeyo walxaal hiya ummadduna jamiicun ay kulansan tahay oo si ku ku kulansantaho isku waafaqsan tahay fadribuuhu kaa ku garaaca bisayfi ku garaaca kaa'ina mankaana kuu doonaba ha ahaadee kaa'ina mankaana kuu doonaba ha ahaade wey ciddou ahaanaya ha noqdee reerkau doono iyo meeshuu doona haka yimaada ha ka dhashee haddii ummaddu iyadoo wax ku midoobeen oo macnaha isagu khilaafayo oo ummadda amarkeeda kala geynayo kaa seef la dhaca weeyaan waa fii riwaaya man ataakum qofkii idiin yimaada wa amrukum amarkiinuna jamiicun oo ku kulansan yahay calaa rajulin waaxidin nin keliya waka yuriiddu xaaluu doonaya kaa idin yimid an yashuqa inuu jeexo casaakum ushiina usha waxaa looga jeeda waa cududiinna cududiinna iyo awooddiinna iyo maamulkiina rabaa khilaaf inuu geliyo jeexo dillaacyo oo amase yufariqa jamaacatakum jamaacadiinna inuu kala geeyo doonaya faqtuluuhu kaa dila ya dila baa le waxbaa la doortay waxbaa jiray wax saxan bay ahaayeen isagii baa doonaya marka inuu arrintii ka hor yimaado taa waa la dilaya ilaa fitan buu raadinahaya can cawf bni malik radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam qaala nabi wuxuu yidhi khiyaaru a'immatikum madaxdiinna kuwa ugu wanaagsani aladiina kuwa weeyaan tuxibuuna waa jeceshihiin wa yuxibuunakum iyaguna idin jecel madaxdiinna waxaa ugu fiican kuwa idinku jeceshihiin iyaguna idin jecel wayusalluuna ducaynaya calaykum lakum calaa bimacnaa laama calaykum lakum idinka idiin ducaynaya wa tusalluuna idina waa u ducaynaysaan calayhim lahum bay ka dhigantaa tandamana calayhim lahum iyagaa u ducaynaysa waa kuwa idinaha u ducaynaysaan hira idin ducaynaya wey taasna waxay ku dhici kadhaa waa madax cadaalad iyo sinaan samaynaya markaasaa shacabkuna jecel yahay iyaguna shacabkay jecel yihiin madaxda kuwaasa ugu fiican ee madaxda kuwa la wada habaarayo iyaguna ummadda habaaraya kuwaas wa shiraaru a'immatikum waa kuwa madaxdiinna kuwa ugu shar badani aladiina kuwa weeyaan tubqiduuna maa caroonaysaan wa yubqiduunakum iyaguna idin caroonahayo wa talcanuuna maa lacnadaysaan wa yalcanuunakum iyaguna idin lacnadahaya waa madax iyo shacab iswada lacnadaya haddee lacnaddii waaba dhaabta hadda gaalnimo iyo balaayo iyo wax kastaaba laisku sheegaya sooma qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi afalaa nunaabiduhum mayaanan tuurayn bisayfi sayf mayaana ku tuurayn mar haddeen aan nacnay iyanana naceen aan lacnadayno iyana lacnadayan ummadda seef mayaana la dhacayn fa qaala wuxuu yidhi laa mada maa qaamuu fiikum intay dhexdiinna ogeeyaan asalaad intay salaadda tukanayaan arag waxaan madaxdaa iyo waxaan meelaha joogjooga waxba yaysan qabani intay salaada tukanayaan waxba lala dagaalami maayo hadday doonaan habaar iyo lacnad ha wadeene waidaa ra'aytum markaad ku aragtaan min wulaatikum madaxdiinna shay-an shay shaygaasoo takrahuuna aad dhabsanaysaan fakrahuu camalahu camalkiisa naca shaqada u hayo raalli ha ka noqonina walaa tansicuu halasa siibinina yaddan gacanta ha ka siibinina min daacatin addecidda idinku adeeca xaqa laydinku leeyahay markaas fuliy oo gud camalkaas xun ou samaynayana qalbiga naca laakiin daacadiisa ha ka bixinin dembi boo la yimid bas waa laga hor imaanayaa maaha rawaa muslimun hadihi alkhamsata imaama muslim ayaa weriy alaleeya sacali wuxuu yidhi amiirun khashuum ma garanaysaa madaxweyne khayaano badan ya oo hashi ah khayrun min fitnatin taduum madaxweynaha khayaanada badan baa ka fiican fitan iska joogto ah oo maamul la-aan iyo dhibaato ah kaas khayaanada samaynaya ayaa dhaama marka qof faasiqana dee dee lama dooran karo oo beecadiisu ma ansaxayso madaxda in loo duceeyo tawfiiq loogu duceeyaa fiican iyo hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan arrimahaas way u duceeyaan hadda carabuhu iyo masaajidada iyo khudbooyinka madaxda in lagu baxo laga hor yimaado waa xaaraam hadday doonaan faasiqiin gadaal ha ka noqdeen waagi hore waa ficnaayeen xumaan bay gadaal kala soo baxeen waxba yaan laga hor imaanin maxaa yeelay waa limaa fiihi bay min iraaqati dimaay waa waxa ku sugan haddii laga hor yimaado dhiigagaa daadanaya wahadka alacraaq nasabyadoo dhan baa la qararinaya ihaarat alfitan waalfasaad fitan iyo fasaad ayaa kacaysa waka marka adigu wanaagga iyaga amar xumaanta ka reeb laakiin horumaatinka iyo dagaalka iyo dhibta arrimahaasaa la diidahaya rawaa muslimun hadihi alkhamsa alfaslu athaali fasalka saddexaad fii maa yajibu cala alamiiri buu ka hadlaya amiirka wuxuu ku waajibay laftiisa amiirkii laftiisa maxaa waajib ku ah ummaddiisa inuu naseexeeyo inuusan khayaanin cadaalad iyo naxariis inuu sameyo camal saalix inuu leeyo qaala allahu tacaala ina allaha ilaahay yaamuru ilaahay wuxuu amraa bilcadli cadaaladi walixsaani samafal isaan samayn waya waitaa'i dilqurbaa qaraabada kanuu saaxiibka wax la siiya wayanhaa ilaahay wuxuu nahyaa cani lmfaxshaa'i xumaantay waalmunkari munkarka iyo dembiga iyo walbaqiya xadgudubka yacidukum ilaahay waa idin waaninaya lacallakum tadakaruuna inaa waansataan baad mudan tihiin ee waansama sadaq allah alcaiim waqaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waaqsiduu cadaalad sameey ina allaha ilaahay yuxibu lmuqsidiina kuwa cadaaladda sameeya waa jecel yahay waa hawaabiyaadoo waa fiican yihi weeyaan aqsada bimacnaa cadala qasada keliya haddii la dhahana idaa jaara markuu joog sameeyo weeyaan oo waa amalqaasiduuna fa kaanuu lijahannama xadaba xajaaj binu yuusufa ninmii wuxuu ku yidhi alla fi maxaa maxaa cajaa'ib tahay bay yidhi haa madax a- ami waxaa tahay bay yidhi madaxweyne amiir qaasid ah haa dadkii baa marka dhexeen waxay dhaheen ninkan waa ku ammaanay ima ammaanin bay yidhi ninkaani haa muqsid hadduu dhihi lahaa ammaan bay ahaan lahay laakiin markuu yidhi qaasid maydna arag bay yidhi qur-aanka waa amal qaasiduuna fakaanuu lijahannam xadaba waxa weeye dee qur-aanku yaqaanin waxa xajaaj bin yuusuf waxa weeyaan qaasid marka dee waa midka maamulka ku macnaha iyo xukunka jaa'irnimada ku sameeya weeyaan imaam maanin buu yidhi wayna wax garanayn can ibni cumar radia allahu canhuma ee jaa'ir baa tahay buu yidhi yidhi can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nabi wuxuu yidhi alaa baraaruge kullukum mid kastoo idinka mid a raacin weeyaan mid wax la la raaciyey wakullukumna mas-uulun can raciyatii baa la weydiiyey mas-uulun macnaha waa la weydiinaya can raciyati wixii la raacsaday falimaamu alladi imaamkaasoo calanaasi dadka dushooda raacin weeyaan wahuwa mas-uulun waa la weydiinaya can raciyati wixii la raacsaday waarajulu ninku raacin weeyaan calaa ahli beyti ahlu beytkiisoo raaci kaya wahuwa mas-uulun waana la weydiinahaya can raciyatihi wixii la raacsaday waalmar'atu islaantu raaciyatun mid wax la raacsaday wey calaa ahli beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa iyo ehelka baa la raacsaday gurigaa dadka ehelka u ah iyo wa waladihi ilmihiisa wahiya mas-uulatu waa la weydiinaya canhu kuwa waa la raacsaday wa cabdurajuli ninka addoonkiisu raacin weeyaan calaa maali sayidihi wa raaci kaya wa huwa mas-uulun canhu waana la weydiinaya alaa fa kullukum raacin weeyaan wa kullukumna mas-uulun waa la weydiinaya can raciyati rawahu alhamsa xadiidku wuxuu ku bilowday si macnaha ijmaal ah kullukum raacin buu ka bilowday kabacdina tafsiil baa la galay xabad xabad dadkiia kabacdina ijmaalkii baa lagu soo khatimay oo waxaa la yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati wixii lagu bilaabo lagu khatimay marka waxay dhaheen dee qof kastaaba mas-uul buu noqday waxaa harayba dadkii waa la tiriyey baqiya shaksul fardu ladii laa zawja walaa walada walaa khaadima waxaa haray qof keligiis xaas ma leh carruur ma leh khaadim ma leh hay muxuu raaci kaya fa huwa raacin calaa jawaarix xubnihiisaa la raaciyey bixifdiha can min alxaraam xaaraanta waa inuu ka ilaaliyo wa qiyaamiha bilwaajibi waajibku waa inuu ugu qumo bes naftaadaa mas-uul ka tahy marka waxaa kullukum taasuu soo galay raacin wa kullukum mas-uul can raciyati naftaada wanaagga ku hanuuni wa dakhala waxaa soo galay cubaydullaahi bna ziyaadin radia allahu canhu calaa macqil bni yasaarin macqal binu yasaar nin la yidhaahda ayuu u soo galay cubaydullaahi waa nin madaxa yacuudu xaaluu booqanahayo macqal baa xanuunsan fa qaala macqilkii xanuunsanaa baa yidhi uxadiduka waxaan kuu sheegayaa xadiida xadiidkaasoo samictu aan ka maqlay min rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam fa qaala wuxuu yidhi nebigu maa min waalin waali ma jiro mid madaxa barasaab iyo wixii la mid yelii tawalinaya iyo madaxda ka sarraysa raciyatan shacab tawalinaya oo min almuslimiina ah oo fa yamuutu dhimanaya kaa waaligaaya walxal huwa isaguna haashun lahum ou khayaanay isagoo khayaanay ayuu dhintay shacabkii loo dhibay ilaa haddii nin madaxa oo shacab loo dhibay oo khayaanayn la helo xarama allahu ilaahay baa ka xarimay calayhi kaa wax khayaanay aljannata jannada rawahu sheekha arag maxaa mid madaxa dhibaato jidha mar hadduu shacabkii ummaddii khayaanay ilaa hadda qof kastaaba wuxuu inta meel loo magacaabo waxaa allaale wuxuu magacaasina wuxuu ku heli karo oo adduunye iyo macnaa shilimaan inuu isagoo ku urursado ama maganasa ummadda ku khayaano ama ku dhibo ayuu raadinaya wa fii riwaayatin maa min cabdin ma jiro istarcaahu llahu ilaahay uga raciyo dalbay uga raacsimo dalbay raciyatan raciyo oo falam yaxudhaa aan ku camimaynin binnasiixati nasiixada aan ku camimaynin ilaa haddii la helo lam yejid kaasi ma helo raa'ixata aljannati jannada urkeeda ma helo mar hadduu ummadda u naseexan waayo jannada urkeeda heli mahayo markaas saxaabigan wuxuu hadalka u sheegayaa dee ninkan cubaydullaahigan baa nin barasaab wuxuu ka ahaa basra mucaawiyow macnaha u joogay meesha hadduu saxaabigaan u yimidna saxaabigu waa wacday nin allaa ninki inta meel loo dhibta khayaano sameeya ba yidhi ha ogaada waxa ku dhaca saasaan kuu hayaa ba yidhi kama baqin can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala alla alay slam qaala nabi wuxuu yidhi inama alimaamu imaamka iyo madax kan madaxdahay junnatun waa gaashaan yuqaatalu waa la dagaalamay min waraa'ihi gadaashiisa gaashaan inuu yahay dagaalka markuu galo isaga gadaashiisaa la dagaalamay wayutaqaa waa lagu dhowrsadaa bihi isaga imaamka waa lagu dhowrsadaa fain amara hadduu amra kan imaamkahay bitaqwallahi ilaahi cabsidiisa caza wajal wa cadala cadaalad sameeyo kaana wuxuu ahaanaya lahu isaga bidaalika kaas ajrun baa ugu ahaanaya kaana waxau ahaanaya ajrun baa lahu isaga u ahaanaya bidaalika kaas wain yamur hadduu amro bikayrihi taqwada ilaahay waxaan ahay waa xumaani kaana calayhi dushiisa waxaa ahaanaya dembi baa ahaanaya minhu kaa xaggiisa oo macnaha kayru taqwadaha wisri ayaa ahaanaya rawahu sheekh wacan can الnabiy sal اla alay slam qaala waxau yidhi ثalaaثatun saddex laa yukallimuhum اllahu ilahay lama hadlayo yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim mana dahirahay walaa yanduru ilayhim ilahay fiirin maayo walahum cadaabun bayba iska leeyihiin aliimun xanuun badan iyagaaba iskale xanuunka cadaabka xanuunka badan shaykhun zani wey mid waa oday duq zinaystay wa malikun kadaabun madaxweyne beenaalah boqor beenaalah wa caa'ilun mustakbirun faqiir iskibrin badan marka waa sheekh oday zinaysay odayga waxaa looga jeeda afartan sano in inuu gaaray afartan sano isagoo gaaray buu zinaysay marka zinada dee oday iyo dhalinyaro midna looma ogolee ee ninkaan si gaara wuxuu uga duwanaaday isagoo da'daa gaaray oo xilligii inuu toobad keenay ahayd mar hadduu afartan sano gaaray bow zino iyo xumaan raadinaya oo zinaysay boqorkan beenaalahana waxaa saa loo leeyahay dee beenta horta boqor iyo cidaan boqor ahayn midna looma ogola laakiine dee dadku markay beenta sheeganayaan waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin ama nafaca ku hesheen ama been sheega dhibaato idinku soo socota iyo ciqaab iyo waxaas intaa arrinta been ka sheegtaan ha ka badbaadeen dee isagu waa boqorkii dhammaaye yuu ka baqayaa maxaa been ku khasbay haa madaxweyne ama boqorkii dhammaaye been sheegaya maxaa beenta ku khasbay waay markaasu ciqaab gaara la siiyey faqiir mustakbira aa kibir badan mar hadduu faqiir yahay oo isagii tuugsanayo wax raadinayo ama waxbaba haysan xaqiisu wuxuu ahaa inuu tawaaduco markaasu isagoo faqiir oo aan waxba haysan buu misna iskibrinaya oo mustakbiri saddexdaas saasaa ku dhacday wa dakhala waxaa soo galay caa'id ibnu camrin radia allahu canhu caa'id ibnu camr baa soo galay calaa cubaydillahi bni ziyaad cubaydillahi haddaan soo marayno saxaabiga soo booqanayay barasaabkii basra ayuu u soo galay marakan waxaa kaa barasaabkaaba hadda loo yimi fa qaala wuxuu yidhi ninkii u yimid caa'idaha ey bunaya arwi'kaygii hadda ninkaan waa saxaabi waa nin weyne kuwaan hadda madaxda iyo waxaaso dhan waxay ka dhiganta ilaa saxaabadii joogaa rag kale madax iska yihin wuxuu ey bunaya roy wiilkaygiiyo ba yidhi ilaa madax kasta ahaateeda ninkaan waa ninkaa weyne oo saxaabiya marka wiil buu ka dhigan yahay hadda wiilkaygi baa tahay wey haddaan madaxweynaha dhahdaan wiilkaygi baa tahay midka gobolka xukuma haa ey bunay inii samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaala nabi ilaahi leeyahy ina shara ina shara ricaai kuwa wax la raacsaday ee xoolaha haya sideedababa kuwa wax la raacsada waxaa ugu shar badan alxudamatu kuwa wax burburiya kuwa ummadda laayo ku tunto oo burburiya waa ugu shar badan fa iyaaka adiga iyo waxaan kuu kala degayaa waa adiga bara saabkaaye an takuuna inaad ka mid noqoto minhum kuwaas oray madax baa tahay is ilaali bay ha ka mid noqon ha dadka iska ilaali ha burburin ninkii waa xanaaq fa qaala wuxuu yidhi bara saabkii cubaydillahi ibnu zayd wuxuu yidhi lahu saxaabiga caayid binu camr wuxuu ku yidhi ijlis war naga fadhiisa ba yidhi wa inamaa anta adigu min nukhaalati asxaabi maxamed sala allahu alay slam maxamed asxaabtiisa buunshahoodii baa tahay naga fadhiisabay kuwii buunshihii nebi maxamed saxaabadiisa kuwooda buunshaha ahaa baa tahay buunsha de muxuu nafcu leey raggii waaweynaa waa naqaano yidhi ajiladaahe waaweynaa saxaabadii waaweynaad matihid waa ku ognahay waa iska hadadlaysaa wadaa buunsha buunshaa tahay fa qaala wuxuu yidhi wahal kaanat maba xanaaqin saxaabiga wahal kaanat maba ahayd bay yidhi lahum saxaabada nuqaalatun buunshaba ma lahaayeen bay ma mid mid ka dhacay baaba jira saxaabada nebiga wax buunshaaba maba ku jiran bay saxaabada inama nuqaalatu buunshuhu bacdahum iyaga gadaalkooda iyo wa fii kayrihim iyaga ciddaan ahayn weeye bay iyaga iyaga kuwii ka dambeeyey iyo iyaga kayrkood dadka kale ah daadaadaa ku jira wey kuwaasaa buunsha ahaaya bay buunshaba iyagu ma lahaayeen jawaab culus ba sii maba lahayn bay lagumaba arag bu markayse waa buunshaha laiska haadiyo dee laiska quboo kale waxaasoo kale kuwii ka dambeeyaa laga lagu arkay bay yidhi iyo ummadda aan iyaga ahayn can caishata radi allahu canha can nabiy sal lla alay slam qaala wuxuu yidhi nebigu fii beyti aadaaba tiri gurigaygaan kana allaahuma allahyo nebigaa duceeyey man waliya qofkii tawaliya min amri ummatii ummaddayda amarkayga amarkeeda shay-an shay qofkii ka tawaliya qofkii ummaddayda xil u qabta haddii xil weyn iyo mid yar kan dawladda keliya hamoodi wax yar baa allah ka dhig ha dukaan haddaa ugato waa isku mid xil baa u haysaa ummaddayda qofkii ka mid oo xil u haya oo fashaqa ku dhiba calayhim dushooda yaa shacabka ku dhiba fashquq ilaahu ku dhib calayhi isaga dushiis ilaahu dhib waa la habaar waman weliya qofkii tawaliya min amri ummati ummaddeeda amarkeeda shaan shay oo farafaqa bihim u dhimriyana farfuq bihi ilaahu u dhimri wax allaale waxa haysid turid iyo dhimrin baa laga rabaa rawa alaaثata saddexdaba muslimiin baa wariyey waa xadii axaadiis saxiix weeye marka dee kuwaan dawladnimada iyo adduunka iyo wax kalaba ummadda ku dhibay oo macnaha dee aarsaday oo dhibaatada sameeyey iyagana dhibaatadii waa ku dhacday qaala camru bnu murata baa wuxuu ku yidhi limucaawiyata radia allahu canhuma mucaawiya binu abi sufyaan ayuu ku yidhi inii samictu waxaan maqlay rasuulallahi sal sl yaquulu xaalu leeyay mucaawiyow nebigoolaan maqlay maa min imaamin imaami ma jiro imaamkaasoo yuqliqu baabaha albaabka soo xidhanaya duuna dawilxaajati xaajada kuwa u saaxiibka ah sokadooda iyo walkhallati baahida walkhallati faqriga faqri iska dhig faqriga iyo baahida kuwa u saaxiibkaa sokadooda imaam iyo nin maamul haysto albaabka ka riixanayo o ka xidhanaya ma jiro iyo walmaskanati maskiinnimada kuwa u saaxiibka ilaa haddii la helo qof saa sameeyey aqlaqallaahu ilaahay baa xirta abwaabo samaay samada albaabadeeda ayuu ilaahay ka xirtaa duuna khallatii kan xirtay oo madaxda ah faqrigiisa sokadiisa ilaahay albaabka ka xidhanaya iyo waxaajatii baahidiisa iyo wa maskanatii maskiinnimadiisa a isagana albaabada laga xidhanaya wey ilaa isagoo waa daciif isagoo waa magaranaysa ilaahay u baahan baahidiisa iyo faqrigiisa iyo xaajadiisa baa isna laga xidhanaya mucaawiya hadduu maqlay xadiidkaa dawladdana xukumay fajacala mucaawiyatu wuxuu yeelay rajulan ninba wuxuu u yeelay calaa xawaa'iji naasi dadka danahood rawaawatun waa abudaawud war yaan yaynaan noqonin kuwii albaabka ka xirtee laan dhanba u magacaabay dadka danahooda nin dhan ba wuxuu yidhi wax allaala wixii dan le adaa u xil saaran yaana iswaayin ha iisoo gudbi danahooda u oofi waka marka madaxda hadde mar hadday macnaha hadday albaabka hoos ka xirtaan albaabka waxaa la mida mar haddii aad dee kuwa ma garanaysaa waardiyaha iyo u ah staffka iyo aan meel laga marin la helayno aan qofku loo sii daynan ladhahayo looma geli kara cid u tegi ka dhamale dee waa wuxuu samaystay cid aan loogu geli karin alkhalla waxaa la yidhahdaa faqriga mahmaabaa waxay ahayd alkhalla tadcuu ila asalla baahida ama faqrigu dadka waxay ugu yeedhaa ila asalla tuugnimo baahidu dadka tuugnima ugu yeedhaa mahmaa wey marka saasay macnaha khalladu baahi ay u tahay waaya laakiin staff iyo waardiye way iska samaysan karaan waa loo ogolyahay culimmada qaar baa u diida dadka dee ahlu sharkaa ee soo weeraraya iyaga soo hujuumaya dad staff uga ah waa u baahan yahin waxay kaloo u baahan yihiin midka wax ka sheegaya mid ka qabta waxay kaloo u baahan yihin doodda iyo arrimaha loogu yimid iyo dad si u kala horreeyeen dad u kala safo oo usoo u kala tartiibiya weligaas in lagu daba yaco waa laga fiican yaha la yidhi waa karaahiya wa dawaamuhu makruuhun aw xaraamu rawaahu tirmidiy wa abu daawud wali axmed wa abu daawud walxaakim laa yadkhulu ljannata jannada ma galo saaxibu maksin maksi midu saaxiiba maks saaxibu lmaks canshuur qaade canshuur qaade yaa jannada ma galo ey in istaxal lahu kamaa kaana fi ljaahiliya haddaba xallishto oo dhaho waa ii bannaanta a waajib bay idinku tahay inaad bixisaan bay hadda la wada leeyihin mogto macnaha waajib rabbaaniya bay ka dhigeenba wa saaxibulmaksi bal hala fasiriyuya horta intaaba canshuur baadan ka dhigin saaxibulmaksi huwa man weeyaan yaakudu qaada min baacil amticati alaabaha alaabooyinka kuwa gada yaa bagaashyada iyo adduunka alamtica badeecooyinka kuwa gadoo wuxuu ka qaadaa maksan maksi waa kharash biismi alcushur canshuur magaceed sawaaun kaana xaakiman ow hayru kan meesha xukuma ama ha noqdo ama mid kale ha noqdo dawlad bayaysa ka jirin kuwa hadday iska abaabula ummadda wax ka qaadayaan ganacsatada wax laga qaada weye calaa kulli kuwa ka qaada wey wa ama alcushur calaa maa farad allah laakiin cushurka ilaahay dee faral yeelay sida beeraha waxa laga qaada iyo waxyaalaha noocaas iyadu waa waajib zako weeyaan ama ahludimada gaalada iyo waxaas ilaa kuwaasaa laga qaada canshuurta sheikhaani wuxuu yidhi amaa maa ta'khuduhu xukuumatuna almisriya dowladdannadan masar waxa ay qaado min albaayiciina ganacsatada ka qaado fii aswaaqi alaryaaf tuulooyinka yaa ama meelaha beeraha aya ay ka qaado baadiya beereed bay iska dhahan alaryaaf ka qarshin calaa kulli bahima waxay leeyihiin hal qarshi hal shilin baa laga qaadayaa neef kastoo suuqa la keeno fa huwa jaa-is kaasi waa bannaan yahay li'annahu islaaxun wanaajin buu u yahay tilka laswaaq suuqyadaas ayuu wanaajin u yahay wa ka ujratin lilqaa'imiina calayha ama ujroobu u noqonayaa dadka arrinta ka shaqaynaya iyagaa meesha waxaa laga siiyaa waxaa la yidhaahdo mushaarka oo min muraaqib waka ilaaliyaha iyo waardiyaha iyo kaatibka iyo khafiirka iyo wa waxaasoo dhan baa meesha kharashkoodii baa laga soo saaraa buu kuleeyahy meelo badan hadda dad saas wax ku shaqeeyana waa iska jiraan marka waxa weeyaan calaa kullin wixii wax lagu qabanayo horumar iyo wanaag iyo khayr lagu gaarayo lagu samaynayo ummadda iyo shacabka iyo waa laga qaadi karaa wanaag wixii xaaraana lama ogolo can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu can nebi sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi sabcatun toddoba yudiluhum allahu ilaahay baa haraynaya fii dilli harkiis yowma maalin laa dilla ilaa dilluhu hara usan jirin ilaa harka carshigiisa mooyaane alimaamu alcaadilu mid waa imaamka caadilka midna wa shaabun waa dhallinyaro inashaha barbaaray fii cibaadati bicibaadati illahi ku barbaar warajulu midna waa nin oo qalbuhu mucallaqun lagu xidhay bilmasaajid fi lmasaajid warajulaani midna waa laba ninoo laba shaksi taxaaba fi llahi ilahay darti isku jeclaada ijtamacaa ku kulmay calayhi cala alxubbi jacaylkaasi ku kulmay wa tafaraqaa ku kala tegay calayhi cala alxubbi jacaylkana waa ku kala tegay ama ha ku kala dhinteen ama ha ku kala dheeraadeen wa rajulun midna waa nin idaacadu ay dalbatay imra'atun islaan daatu mansibin mansabu saaxiiba wa jamaalin qurux faqaala yidhi markay u yeeratay innii akhaafu allah ilahay baan ka cabsanaya xumaan bay ugu yeeratay warajulun midna waa ninoo tase qolaa wax le xumaanba xataa kuma yeehan guur hadday ugu yeerata xataa laakiin isaguna markaas diintii iyo waxaa kaga mashquulaya guurka oo yidhahdo ma ma geli karo waa la mid warajulun midna waa ninoo tasadaqa sadaqaysay bisadaqatin fa akfaha sadaqadii qariyey xataa laa taclama shimaalu bidiisu ilaahaysan ka ogaan maa tunfiqu yamiinu midigtiisu waxay bixinaysa warajulun midna waa ninoo dakara allah ilaahay xusay khaaliyan xaaliyo keligi ila fafaadad caynaahu labadii sindhood baa iska shubantay waana keligi cidow istusaya ma leh ilahay darti ba lo oy rawaahu alkhamsatu ilaa abaa daawuud marka xadiidka rag baa la sheegay ragga sheegidiisu waxba mafhuumo male dumarkuna waa la mid ilaa kaa ugu horeeya imaamka caadilka ah haddee ragunbuu noqonaya dumar waa iyaga is qabanay jegadaas raggaa inta badan la cabiraa diinta marka labaadna haddii xumaan loogu yeero islaanta lafteeda iyadana dhahday ilahay baan ka cabsanaya waa la mid midda kale mafhuum ma le tirsigu sabcatun yudiluhum allahu xagga usul fiqiga macnaha wixii tirsiya waxba mafhuuma laha toddobadan kaliya maaha kuwa badan ayaa carshiga ilahi harsanaya can cabdillahi bni camrin can nabiy sala allahu alay waslama qaala wuxuu yidhi ina almuqsidiina kuwa cadaaladda sameeya cinda allahi ilaahay agtiisa calaa manaabir ayay ahaadeen kuraas oo min nuuri nuura minbaro macnaha kursiyaal nuura kuwaasoo can yamiini raxmaani allaha raxmaanka midigtiisa macnaa midigta waxa looga jeedaa baraka un baa looga jeedaa caza wajal wakiltaa yaday haddee labadiisa yadba mid kastoo ka mid ah yamiinun ilaahay weeyaan bidix iyo waxaas baa ka raadin waa waa midigtiiyo bidixda taqaanaba oo inaysan ahayn waxaa ku garanaysaa kiltaa yadayhi baaba yamiin wada ah waa wada barako aladiina kuwa weeyaan kuwaas yacdiluuna cadaalad sameeya fii xukmihim muqsidiintu xukunka ay galaan bay cadaalad ku sameeyaan iyo wa ahlihim ehelkooda iyo wamaa waluu waxay tawaliyeen wamaa waluu waxay tawaliyeen rawahu muslim waanasaa'i welitirmidiyi waxau ahaa idaa axaba idaa ina axaba annaasi dadka kan loogu kalgacal badan yahay ilallaahi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wa adnaahum kan ugu dhowaanshaha badan minhu min allahi ilaahay naxariisiisa majlisan makaanu fadhiga imaamun caadilun weeyaan waa waxa la waayeyba hadda imaam caadila wa abqadunnaas waa in abqadannaas horay ku cadf abqadannaas waa in abqadannaas ilallahi kan loogu cara badan yahay waa abcadum ugu fogaansho badan minhu raxaniisa ilaahay ugu fogaanshaha badan majlis xagga fadhiga imaamun jaa'irun weeya imaam jaa'ira nas'al اllaha tawfiiqa lima yuxibu wayardaa ami wuxuu yidhi yantaqi waa doortaa alamiiru ninka madaxda ah alwusaraa wusarada isagaa soo dooranaya wasiirada isagaa soo dooranaya walwulaata wulaadna isagaa dooranaya balasaabyo iyo kuwa ka hoosay walahum iyagoo dhan waxay leeyihiin madaxda iyo wasarada iyo wulaadoo dhan kifaayatahum in ku filan ayay bangiga iyo xoolaha dowladda islaamka bangiga islaamka ay ku leeyihin ilaa qofkan shaqo mashquul ku yihi shaqadii dowladda hadduu hayo isaga markaa ma xamaalan karayo waa in la siiyo qofkuna waa inu meesha munaasibiya qof meesha munaasib waa in loo doorto hadduu soo xulidda wasarada iyo madaxda ku khayaano sameeyo oo dad u suuban iyagoo ay joogaan dadaan u suuban soo doorto kaana khaa'ina khaa'in buu noqonaya waa khaa'in sida xadiidkaas kuu sheegay qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi xikaayatan can muusa alayhi calayhi wa cala alambiyaai asalaatu wasalaam nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka xikaayoynaya nebi muuse nebi muuse iyo ambiyadaba naxariistii nabadgelya ha ahtee nebi muuse muxuu yidhi wajcal lii ilaahayow iyeel wasiiran wasiir ilaahu iyeel min ahlii wasiirkaasoo min ahlii ka ahaad mid ii kaalmeeyey wasiir macnaha muciin haaruuna ilaahu iyo haaruuna ilaahu iyeel haaruuna iyeel akhii ah walaalka walaalkii haaruun ushdud ilaahu ku adkee bihi haaruun azrii cududeed wa ashriku ilaahu wadaaji fii amrii amarkana ila wadaajiyo nebinimada ilaahu ila sii nebi muuse waa nebi ilaahu walaalkay haaruun igu xoojiyo wasiir iga dhigo oo weliba igu xooji oo amarkana ila wadaajiyo nebinimada ila sii walaal walaal wuxuu u qabtay tii ugu weyne taas ahayd baa leyi nabiyullaahi muuse oo walaalkiis ilaahay uga baryey in nebi looga dhigo isagana rasuul waa laga dhigay kay nusabbixaka ilaahayow maxaa taa saa ka dhigtay kay nusabixaka saan kugu tasbixsanno kaiiran in badan wanadkuraka ilaahayo kuu xusno kafiiran in badan maxaa yeelay innaka adigu ilaahayo anta kunta waxaad aatay binaa annaga basiiran mid arkaayo ilah waa noo jeeda mar waas caawinaynaa wey haddaan naga wada dhigtid tasbiix badan iyo dikri badan baan la imaanayna ilaahayda waad noo jeedaa hadda waa laga yeela can caaishata radi allahu canha can nabi sal ly slam qaala wuxuu yidhi idaa araada allahu ilaahay markuu la doono bilamiiri kan madaxda ah amiirka khayran khayr jacala lahu ilaahay wuxuu u yeelaa wasiira sidqin waa daacad iyo run wasiirkeed waay ina siya hadduu halmaamo makan madaxweynahaay dakarahu wasiirkaa xusuusinaya war waxaan samey amiiro wa in dakara hadduu xusuusto madaxweynuhu isagu kuwa dhaqaaqana amiirkuna acaana waa ugu kaalmaynaya waa la qabanaya shaqada hadduu halmaamana isagaaba xusuusinaya wa idaa araada allahu ilahay hadduu la doono bihi amiirka hayra daalika waxa waxaan ahayn khayr waxaan ahayn waa shar jacala lahu ilaahay wuxuu u yeelaa wasiira suuin xumaan wasiirkeed in nasiya hadduu halmaamo lam yudakirhu ma xusuusiyo wa in dakara hadduu xusuusana lam yucinuguma kaalmeeyo waa balaayadaas haysatoo kale rawaahu abu daawud wanasey can ilmiqdaadi bni macdi kariba radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam daraba nebigu waa garaacay calaa mankibihi garabkiisa musaa ugu dhuft gacanta uma qaala nebigu wuxuu yidhi aflaxta waad liibaantay miqdaado yaa qudaymu qudaymow taskiiru miqdaam baa qudaym lagu taskiiriy bixadfi zawaa'id wax allaali wixii ziyaado ahaa ayaa meesha la jaray qudaym yaa taskiirtiina waa la keenay marka miinkaa horey aliftii iyo waxaasoo dhan baa la jira waad liibaantay qudaymow in midta haddaad dhimatid walxaa lam takun amiiran amiir aadan ahayn dalka xukuma walaa kaatiban qor'aana aadan ahayn walaa cariifan oday qabiilna aadan ahayn macnaha nabadoon haa intaadoo midna aan ahayn haddaad dhimato waad liibaantay wa fii riwaayatin waxaad ina alciraafata ciraafadu odaynimadu yaa mas-uuliyad qabiilnimadu iyo nabadoonnimada alciraafu cariif baa nabadoonka la iska yidhahdaa arrintaasi xaqun weeyaan horta laga maari maayo waa arrin xaqa walaa budda waana lagama maarmaan linaasi dadka min alcurafaa'i kuwa nabadoonnaayo odayaal beeladiye iyo guurtiyaal iyo waxaas walaakina alcurafaa'a inta badanba nabadoonnada badankoodu fii naari naarta ayay ahaadeen adba intaa adduunka nabadoon taqaani isla fiiri intaas leedahay way hagaagsan yihin rabbi bay ku xihan yihiin waa in kooban been iyo xaq la duuda iyo balaayo un bay u badan yihiin marka wax laga maarmi karaana maaha dee ummaddu ummad kastaaba in madax laga soo galo iyo oday iyo qabiil iyo ma garanaysaa nabadoon iyo wax la helo waa laga maarmaan badankoodu laakiin iyagii baa daacadda ka fogaanayo oo badankoodii baa halkaasi ku jiraan baa lagu leeyahay marka waxa weeyaan waxaa la yidhaha alcariif waxaa la yidhahdaa ra'iisu lqabiila bay waa qabiilada ninka madaxda u ah ama ra'iisu ljamaaca min annaas koox dhan oo bulshaah buu madax u yahay a community gaara wuxuu iska samaysay jaaliyad dhanba wuxuu u yahay madax maalan kooxunbuu macnaha haystaa aqaybun dadka ka mid ah urur wuxuunbuu haystaa yeli umuurahum umuurtooda macnaha isagaa tawaliya amiirka iyo dawladda isagaa fayano oo gaarsiiya waa nin qaab noocaas ku shaqaynaya waxaana naarta loogu galay isla sarrayn iyo jawr bay u badantay inuu dadkan iskala sarreeyo jaa'irna yahay nin baa marka arrintii waxay ku timi nebiga inta wuxuu yidhi wuxuu yidhi odaytinimada iyo nabadoonnimada ii dhib aabbahay baa dhintay oo ahaan jiray markaasaa nebigu yidhi waana laga maarmaan hadda dadka in cid loo sameeyo waa laga maarmaan laakiin nimanka badankood naartay ku jiraan qaala ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi wa bnu cumar radi allahu canhu asijillu ninkii sijil la dhihi jiray kaatibun qoraabu ahaayo kaana linabiyi nebiga u ahaa sal alla alay slam nin qoraayo nebiga waxu qori jiray baa rawa rawaa halaaata abu daawuud ayaa qoray waa qof magaciis buu ahaa sijil can saciid bni abi burdata radia allahu canhuma can abihi qaala wuxuu yidhi bacaa nabiyiba nabigaa diray sal ly sl abi aabbahay iyo mucaad binu jabal ilaal yamani buu dir fa qaala nebigu wuxuu yidhi haddaan yaman tagtaan yasiraa fududeeya walaa tucasira ha cuslaynina ummadda diinta culaysa kaga dhignina fududay wabashiraa bishaareeya ummadda khayr ugu bishaareey walaa tunafira ummadda ha kala eryinnina watadaawacaa labadiinnuna is adeeca labadiinna xataa iska daa ummadda kale idinka laftiin is adeeca y waxay dhahaan macnaha mahmaaba waxay haddaa idaa aradta an tudaac haddaa rabti in lagu yeelo famur bimaa yustadaacu ummadda waaad waxaad amadhaa wax la yeeli karo wax la awoodo wax la awoodo ummadda u dir haddaa rabti in lagu adeeco way rawahu sheekhan can ilmustawridi bin shadaadin radia allahu canhu can nebi sal ly sl qaala wuxuu yidhi man kaana lanaa qofkii noo ahaada caamilan qofkii shaqaalo noo ahaada falayaktasib zawjatan xaas ha kasbado xoolaha dawladda xaas buu ku leeyahy fain lam yakun lahu khaadiman haddausan khaadim haysan shaqaale falayaktasib khaadiman khaadimna ha kasbado fain lam yakun lahu maskanu guri haddausan lahayn falayaktasib maskana guri ha guri ha kasbado a intaa ha samayso waxaa dawladda u hayo intaba ka samaysanaya xaaska iyo khaadimka iyo guriga waa inay u cunamaan weliba xaaska iyo wuxuu ku bixlaa haddau intaa ka badiya waa qaa'im qaala abu bakar baa wuxuu yidhi ukhbirtu waxaa la ii warramay ana nebiya sala alla alay slam nebigu qaala inuu yidhi man ittakhada qofkii samaysta hayra daalika waxa waxaan ahayn qofka xoolaha dawladda ka samaysta oo bangiyada adduunka iska dhigta fa huwa haalun waa khaain aw saariqun ama waa tuug rawaa abu daawuud dee xoolaha dawladda dee dad gaari gacantooda ku dhacan laakiin marka waxaan ka kasbanayo xaaska iyo guriga iyo waxaan waa haddaan mushaar loo qorin haddii isagu dawladda mushaari ka yahay wa hada idaa lam yujcal lahu maalun mucayan xoola mucayan haddaan loo magacaabin oo la dhihin weeye bisha intaasaa leeda wa ilaa haddii kale falaa yajuusu lahu uma banaana akhdu shayin siwaahu intii loo magacaabay waxaan ahayn kama qaadan karo meeshuu ka shaqeeyay dawladda iyo wasaaradda toonna li'anna ujratun waa ujro intaa noogu shaqeey baa layidhi waqad radiya bihaa isagaana raalli ku noqday marka hore ha yidhahda iguma filna ada waxay ku leeyihin wasiirka intaasaa u qoran war waxaas ninkaan meesha kuma jooge dhacdhiciisa kale iyo waxa kaloo dawladda iyo waxa soo gala iyo bajetka iyo ma garanaysaa xoogaaga serviska qoondaynta iyo waxyaalahaasay iska wada qaadanayaan looguma talagelin marka a marka hore al rabay anigu waxaan kuma shaqayn kara inuu yidhaahdo waxaan ku shaqayn kara io magacaabo can buraydata radi allahu canhu can nabi sal alla alay slam qaala nabi wuxuu yidhi man istacmalnaahu qofkaan ka shaqaalo yeelnano qofkaan maamul u dhiban xil qofkaan uga caamil yeelanno calaa camalin shaqo oo farazaqnaahu aanu ku arsaaqno risqan risqi oo aanu annagu u qorno mushaar ama biil famaa akhada wuxuu qaato bacda daalika intaa ka bacdi intii loo qoray ka bacdi wuxuu qaato fa huwa guluulun waa khayaano khayaano weeyaan a rawaahu abu daawuud alxaakim haddaan khayaanadaa jirin adduunkao dhan ama dalalka soomaaliya o dhan in yar oo hal wasaare soo gasha ama hal deked laga helo baa wadaa wax tari lahayd macnaha waaya waa khayaana la yidhi wa qaala abubakar baa yidhi lama sukhlifa markii la doortay la khaliif yeelay laqad calima way og yihiin qowmii qabiilkaygu iyo tolkay anna xirfatii aniga shaqadaydu lam takun inaysan ahayn tacjizu mid gabaysa tacjizu mid gabaysa can mu'anati ahlii ehelkayga bilkood reer tolkay waa og yihiin xirfada aan aqaan reerkayga inaan ka biilan karo oo ay igu filan tahay oo professionalu ku yahay shaqada macnaha wax soo saarkiisa laakiin wa shuqultu waxaa laigu mashquuliyey maanta biamrilmuslimiina muslimiinta amarkoodii dowladdii baa la idib fasayaakulu aalu abibakar abibakar ehelkiisa iyo xaasaskiisu iyo carruurtiisu waxay ka cuni doonaan min haadal maalin maalkan bangiga yaal xoolaha dowladda wa axtarifu aniguna waa ugu shaqaynaya waa u rogrogayaa lilmuslimiina muslimiinta fiihi maalka dhexis anna xoolahaas waa ugu shaqaynaya rawaahu albukhaariy fi lbuyuuc waxaa lagu leeyahy arrintu waxay ahayd markii la doortay sayidka ayuu subxii la doortay markii la doorto subaxii suuqa usoo jarmaaday isagoo dhar wata bacadlo oo kalea sida huudheed oo kale dhar dharoo ka ganacsan jiray buu taga waagi hore dharkaa ka shaqayn jiray sayid cumar iyo abu cubayd aa ka hor yimid war maxaa kugu dhacay madaxweyne khaliifatu lmuslimiin maxaa ku sa dharka xagga wada dawladdii islaamkaaba laguu dhiibay markaasuu yidhi min ayna yaakulu ciyaale dee carruurta xaggee wax ka helaya dawladdii la ii dhiibiya aqbalaya laakiin xaggee dee reerkii wax looga keenaya waxay dhaheen annagaa kuu qorshaynaynaa waa madaxweyne b wuxuu qaato u qorshaysan yihin haa mushaari ah markaasaa bankiga islaamka maalin kasta waxaa ku leedahay habel lagi kulla yawmin shadru shaati neef ariya barkiis qiimiha neef ariya qiimihiisa kala bar baad bankiga ku leedahay baa layidhi maalin kasta biitifaaqi saxaabada saxaabadii waa isla yeelay dhag xadiidan waxaa laga qaatay ninka madaxda iyo kuwa ka hooseeya o dhan bankiga islaamka inay ka qaadan karaan wax ku filan min hayri israafin walaa taktir iyagoo aysan laga badbadin laguna ciriiriyin ilaa awqaadoodii waxay u hayaan dadka islaamka manaaficda caamkahay wuxuu yidhi sheikhaani wa minhum almudarisuun bankiga islaamka dadka wax ku leh oo mashquulka waxaa ka mid a ragga daraasada akhriya iyo walkhudabaa'u kuwa khadiibyada ah khudbooyinka jeediya walwucaadu kuwa dadka wacdiya waa'imatu lmasaajidi masaajidada kuwa tujiya walmu'adinuuna kuwa ka addimaya intaasoo dhan shaqa islaam oo guud oo caama oo ummaddo dhan ka dhaxaysa bay ummadda u hayaan marka haddii la dhaho iskiin waxa meesha oo u biiltaga shaqooyinkaan ay hayaan baa dayacmaya oo addinkii baa gaaraya isagoo suuqiisa ka xamaalanaya ama khudbadiiba waqtigeedu soo gelay ama u garanaysaa casharkii markaa kuwaanoo dhan dawladda islaamka xilkoodu saaran yahay waay marka wax ku filan weliba bay ku leeyihiin xoolaha dawladda wa haadaa idaa lam yufrad lahum haddaan loo qorshayn weeye qadrun mucayan qadar la cayinay intaasoo shilin baa qaadanaysa haddaan la dhihin oo waradoo bihi anaysan ku raali noqdaan haddii qadar loo qorsheeyey kuna raali noqdaan wa ilaa haddii kale falaa yajuusu lahum uma bannaana akhdu shayin shay inay qaataan oo mimaa taxta aydihim gacanahooda hoostooda waxaa hadday inta shay loo qadaray mushaar kuna raali noqdeen xoolaha kale wax kama qaadan karaan haddaan waxba loo qadarin laakiin inta ku filan wax yar iyo wax badanba halkaasi ka qaadanaya haddaysan malaha ku raali noqonna waa meeshan wallah subxana wa tacala aclam aamiin